magaalada muqdisho waxaa xalay saq dhexe ka dhacay weeraro kooban oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weeraradan ayaa ku bilowday qaraxyo waaweyn oo ay shacabka hurdada ka salaliyey waxaana lagu qaaday saldhigga degmada kaaxda iyo xaafadda daarusalaam ee muqdisho wararkii ugu dambeeyey weeraradaas iyo xarig weriyaal loo geystay oo halkaasi u tagay inay soo tabiyaan dhacdadaas waxaa muqdisho ka soo diray weriyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ciidanka booliska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda afhayeenka ciidanka booliska cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horreyn ka warbixiyey weerarkii ugu horreeyey ee lala beegsaday saldhigga degmada kaxda waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada muqdisho xalay abaarasaq dhexe laga bilaabo lix saac iyo konton iyo kow daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabaddiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo berberyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga ah dhismooyinka iyo waddooyinka oo inta badan bulshada soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas kaxda ah horumarka iyo dhismooyinka ay samaynayaan kooxaha nabadiidkana waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay waa sababtaas keliya sababta degmada kaxda loo weeraray waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo bidqabka bulshada soomaaliyeed waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha laysku saaray ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa lasii baacsanayay kooxaha nabaddiidka ilaa gobolka shabeellada hoose iyo meesha iska galaan gobolka banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska soomaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga booliiska ee degmada kaxda oo qarax isniidaamin ah ku bilowday ayaa burburiyey gebi ahaanba dhismihii saldhigga waxaana qaar ka mid a dadkii ka agdhowaa saldhigga oo ay v o a la xiriirtay sheegeen in weerarka saldhigga ay ku dhinteen askarigii joogay oobiga iyo nin maxbuusa oo saldhigga ku xirnaa iyadoo kooxdii weerarka soo qaadayna ay muddo kooban ka dhex dagaalamayeen gudaha saldhigga waxaanay horay u qaateen laba gaari oo ay leeyihiin ciidamada booliska sida aan ka soo xigannay mas-uul ka tirsan degmada kaxda weeraradii xalay ka dhacay muqdisho ayaa waxaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada heliwaa oo ku sugnaa xaafadda daarusalaam ee degmada yaakshiid waa kan afhayeenka booliska oo ka warramaya khasaaraha halkaasi ka dhashay sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada soomaaliyeed ay horumarka u aragto goobaha laga bartilmaamaysado horumarka ka socda magaalada muqdisho dhismooyinka waddooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado intaas waaye waxa lagu weeraray daarusalaam waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayida oo gaaraya ilaa iyo lix toban qofoodoo dhaawaca waxaa u xanuun badan ilaahay ha u naxariistee laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay ilaahay naxariistii janahadsiiya gacanka xaqdaran ayaa waxyeelaysay sidoo kale waxaa ku waxyeelooway ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalabka boliis militari iyo kooxaha ka shaqeeya ammaanka waxaan ugu digayaa bulshada soomaaliyeed ma aha wax cabsi nagu beeraya inaan maqalno dhawaqa rasaasta waxaa nooga qiimo badan in nabadda magaalada muqdisho ay sugan tahay waxaan u ballanqaadaynaa bulshada soomaaliyeed goob kastoo ay joogaan in ciidanka booliiska soomaaliyeed marnaba ka dibcaynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibcaynin in dhiigga iyo naftaba loo huro ummadda soomaaliyeed dhanka kale ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa xiray weriyayaal ka howlgelayay telefishinada somaali cable iyo faf t v kuwaasoo saakay degmada kaxda u aaday inay soo tabiyaan macluumaad ku aadan weerarkii xalay halkaasi ka dhacay waxaana xaaladda weriyayaashaasi iyo qaabka loo xirayba v o a uga waramay cabdifataax macalin qays oo ka tirsan t v-ga somaali cable maanta aroortii hore shaqaalo ka tirsan telefishinka somaali cable iyo weliba five t v ayaa waxa ay tageen degmada kaxda halkaasi waad ogtahay xalay in saldhig ku yaalla ay weerareen ururka al-shabaab wariyaasha waxay halkaas u tageen sidii ay usoo baahin lahaayeen ama usoo tabin lahaayeen xogaha iyo dhacdadii halkaasi ka dhacday waxaana dhacday in markii kaamiramanadii wariyaasha goobta ay tageen ay dhibaato kala kulmeen islamarkaasna ay jir dileen ciidamo ka tirsan kuwa haramcad oo goobta ku sugnaa sida aad ka arki kartaanba sawiro baraha bulshada lagu baahiyey waxaa la arkayey in ciidamada oo xabad xabad u dhigay islamarkaasna meel bacaada dhigay wariyaashii kaamiramanadii islamarkaasna qaarkood si xun u jir dilay wariyaasha ka tirsan telefishinka somaali cable oo ay ka mid yihiin ismaaciil olride oo kaamiramaan ah iyo sidoo kale maxamed yuusuf oo weriye ayaa noo sheegay in si xun loo dirdilay islamarkaasna alwaax loo adeegsaday jirdilkooda ilaa iminkana waxaa lasoo sheegaya in ciidamadu ay gacanta ku hayaan oo aysan weli soo fasixin waxaan aad u cambaarayna waan ka xunnahay falkaasi foosha xun oo weriyaasha lagula dhaqmay islamarkaasna ka baxsan xuquuqdooda iyo weliba xeerka iyo nidaamka saxaafadda weeraradii iyo qaraxyadii isxigay ee xalay ka dhacay muqdisho ayaa ahaa kuwo cabsi iyo walwalba ku beeray shacabka waana kuwo ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guura oo ay socdaan doorashooyinka aqalka hoose xasan kaafi qoyste v o a muqdisho